haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sicir bararka dunida saameeyey waxaa keenay iyo sida loo xallin karo waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysaa sahre ciila nuur
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkananu ku eegayno qiimo korarka ku yimi shiidaalka iyo badeecadaha kale ee ganacsiga dunida muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa dunida badi laga dareemayay sicir barar amaba qiimo korar ku yimi shiidaalka iyo ganacsiyada kale magaalada muqdisho iyo guud ahaanba dalka soomaaliya ayaa si weyn looga dareemay qiimaha shiidaalka oo kor u kacay islamarkaana saameyn weyn ku yeeshay maceeshada nolosha bulshada danyartaa wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan uu ku eegaya sicir bararka iyo saameynta uu ku yeeshay soomaaliya kasoo diray magaalada muqdisho si siman ayaa looga dareema suuqyadan xilligan uu jiro sicir barar wuxuuse si gaara u taabtay meelaha qaar sida shidaalka ee gaaska cuntada lagu kariyo gaadiidka loo yaqaano mooto bajaajka waa tirada ugu badan ee ka shaqaysa muqdisho kaalinada lagu iibiyo shidaalka ayay hadda ugu jiraan safaf dhaadheer dhallinyarada qaarkood ayaa ii sheegay in shidaalka hadda uu marayo halkii dollar hal liitar taasoo ka dhigaysa in shidaalka dhowrkii maalmeed lasoo dhaafo uu gaaro meeshii ugu sarraysay
owla shidaalka laba doolara maanta ila caawna ku wareejita hadda toddoba doorar mar siddeed doorar marka u yaraata lix doorar foos wareer marka lacag maa ka raadine ma shidaal u shaqayna waaye markii hore meequu ahaa markii hore adiga laba doorar le sabito ku bixi ilaa saddex doorar marka cirku waa u jiraa kabacdi shidaalka qaali noqday halkii dooraa wuxuu yahay nus liitar toban sagaal kun lagaa saama toban sad kun kabacdi laba liitar kushumaage hal doorar barxatan laga qaada laba doorar noqonaya laba liitar markii si haddii loo fiirsana qaali waaye anaga ma noo fiicno maxaa yeelay dad waxaan anaga oo mootaliya laamigaas ka shaqaysanaa saaqadili alaas ka hay marka lacagtaas aan ugu badan dhibka nugu eh cabdinaasir yaxya wuxuu wataa gaari kuwa raaxada ah wuxuu xilligan dareemayaa in qiimaha shidaalku yaa mid sare u kacay dhowrkii cashee lasoo dhaafay
shalaa u dambeysay shidaalkaan kusoo shubay gaariga soddon liitaran ku shubay soddon iyo laba doolar xamar laga qaaday awal olmost waxaa laga qaadi lahaa labaatan iyo wax keen marka farqiga udhexeeya waad dareemi kartaa marka waxaa cabsi badanna waana jirtaayo hadda maalin maalin ka dambe kor u sii socdaa hal dollar iyo maasaad inuu sii badan tahay marka dhinaca kalena wixii hadda baabuurta aan ka dareemayna suuqa kaleo maciishadu waa ka dareemaynaa saasaan dareemaynaa idan liibaan sheekh wuxuu ka mid yahay ganacsatada muqdisho wuxuu u sheegay v o a xilligan haalku yahay midaan la sahlo karin marka loo eego guud ahaan nolosha dadka muqdisho gaar ahaanna kuwa danyarta ah xaaladda ma fiicno batroolka waa sii qaaliyoobayaa cuntada waa sii qaaliyoobeysaa soomaaliya horta way ugu sii daran tahay dubaay ayay aada uga adeegataa lacagtana dadkana lacag fiican ma haysaan aad iyo aad ayay noo taabanaysaa dadka yaryara aada usii taabanaya dad dadka riijka ah way sii noolaan doonaan laakiin dadka faqiirka aada iyo aad ay u taabanaysaa cabdikaafi cabdiraxmaan daawuud waa aqoon-yahan arrimaha bulshada ka faallooda wuxuu sheegay in xilligan si weyn loo dareemay qiimaha shidaalka iyo gaaska cuntada lagu karsado sababta ayuu sheegay inay qayb ka noqon karayso dagaalka ka socda dalka ukraine
waa dhowahay okay aada umahadsan tahay runtii waxaan dareemayaa muqdisho oon ku sugannahay hadda oo dagaalkaasi ka horba iska dhaqaalo xuma jirtay oo waddanku iska waxa weeyaan xagga economical crisis ay jireen in saameyn weyn ku yeelan doonto suuqyadii dunida ayaa waxa weeyaan crisisku soo gelayaa innaga wuxuu inaga saameyn doonaa xagga gaaska oo kale oo boqolkiiba siddeetan iyo shan imiga dadku waxay isticmaalaan guryaha gaaska oo somgaasta saameyn bay ku yeelan doontaa marka horeba cirka jirtay markuu waxaasi kacaan ee maciishadu kacdo ee gaasku kaco ee shidaalku kaco haddow xataa dowlad waxa hirguleed garayso oo wixii halkiisi ku soo celisana aan lahaynin mushkilad weyn bay ayay keeni doontaa inahaasaan kusoo ururinahay aada umahadsantiin cabdisalaam macalin wuxuu ka mid yahay dadka danyarta ee ku nool muqdisho wuxuu degan yahay deegaanka siinka dheer ee duleedka muqdisho wuxuu usoo shaqo tagaa magaalada wuxuu sheegay hadda inuu jiro sawir barar hoogan oo guud ahaan laga dareemayo qaybaha kala duwan ee maciishada aada iyo aada uu magaalada u saameeyey siiba danyarta danyarta waxaa ku dhacay meel loo shaqo tagana male wax walbaana cirkaasay aadeen sida cuntada gaaska dhuxusha ciddii laba goor wax karsan jirtay hadda hal waqti ay wax karsataa marka anuu maba garan karna barnaamijkan meesha barbaleenku ka taagan yahay mar waxaa lagu leeyahay kunteenaraa waxa lagu keenaa oo kunteenaradii aa qaaliyoobay mar waxaa leeyahay canshuuraha laga qaadaa oo qaaliyeeyey marka mar alla mar allaala markii canshuurtu ay kacdana adiga ninka ninka dhaqaalaha le wax soo gaari maayaana dadweynuhu saarayaa dadweynihiina meelay u shaqo tagaan ma leh qof soo tuugsata iyo qof xamaali soo hesha iyo dadkaas aada buu u saameeyey dhinaca somalilan ayaa iyana muddooyinkii ugu dambeeyey aada looga cabanayay sicir barar ku yimid shiidaalka iyo ganacsiyada kale qaarkood waa kan wariyaha v o a magaalada hargeysa khadar maxamed cakule qaybaha kala duwan ee bulshada somalilan ayaa maalmihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey waxay si weyn uga qaylinayeen sixir barar ay tilmaamayeen inuu ku yimid maciishada mid ka mid ah goobaha lagu iibsada raashinka ee bartamaha magaalada hargeysa ayaan booqday shucayb ibraahim cabdilaahi waa bakhaarle waxaan si gaara u weydiiyey horukaca ku yimid raashinka daruuriga ah isagoo tusaale ahaan u soo qaadanaya bil ka hor wixii uu maceeshadu maraysay bil ka hor kiishka sonkorta wuxuu ahaa soddon doolar maantana waxaa la siinayaa kiishka sonkorta ahaa labiyo soddon doolar daqiiqdu bil ka hor waxay ahayd shan iyo labaatan doolar maantana waa sagaal iyo labaatan doolar iyo badh beriiska waxa weeyaan bil ka hor wuxuu ahaa koob iyo soddon doolar maantana waxa weeyaan laba iyo soddon doolar sida caanaha kale caanaha kale iyagu bishii ka hor waxay ahaayeen kartoonka caana nuuradii wuxuu ahaa toddobaatan doolar maantana waxa weeyaan shan iyo toddobaatan doolar saliidoo kale jaritaanka saliidda wuxuu ahaa aduu saddex iyo soddon doolar maanta waxa weeyaan afartan doolar waxaa qaalibin saliidda sababta inta badan nimanka soo dejiya inta badan waxay dhahdeen waxaan u qaalibooday mar
inkasta oo qayladhaanta ay ka masan yihiin dadku tusaale ahaan badi dadku waxay la xidhiidhinayaan sixirka kor u kacay in daruuriyaadku uu u baahan yahay in dadka somalilan ay wuxuun la soo baxaan waa tan fayse ibraahim cabdi oo aan kula kulmay mid ka mida bakhaarada waaweyn ee magaalada hargeysa dee haddaan ka warramo haab weyn baa u dhexeeya waayo sababtoo ah waxaad arkaysaa bilba bil ka dubaysa ama maalinba maalinta ka dubaysa inay maciishadu sii kordhayso waxaasina dhibtu waxay ka imanaysaa waa wax soo saar la-aanta waddankeenna waddankeenna haddii lala soo baxaayo cuntada oo aynu cuntada waddankeenna cunayno maanta dhibtaa taagni may taagnaatiin waayo wixii waddanka laga keenayaa wuu iska yaraan lahaa sababtoo ah wuxuu ka imanayaa waa hawl ama wuxuu ka imanayaa waa waddan fog kharashkii adduunka caalamkii oo dhan bay horta waxay ka kaceen wax inaga uu keliya maaha waa wax ummadda oo dhan saameeyey laakiin ha saameeye ee haddana dhibta ugu weynay waa inaga sababtuna waa wax soo saar la-aanteeda marka anigu dadka waxaan ku dhiirinayaa horta inagu waddankeenna aynu wax kala soo baxno ta ugu horraysa aynu wax kala soo baxno marka waxa weeyaan dee kolley in qof waliba isku dhiirigeliyo in waddanka dadkiisa lasoo baxo cuno haddii maanta taasna adduunku ku xidhmo nololi ma jirto waayo inagoo maxay inoo yaalla waddankeena innaga dabadihii wixii laga keenaya maraakiibta hadday xidhmaan waa bes si kastaba ha ahaatee dhaqaaleyahanada somalilan ee ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ku doodaya in qiimaha rasmigaa ee kor u kacay uu yahay shidaalka waa kan cali xasan cawaale oo ka mid a dhaqaaleyahanada ku nool magaalada hargeysa haddaba markaad somalilan timaado kayskan somalilan ee bararka hortu sida loo sheegay maaha waad og tihiinoo adduunyada waxaa runtii ku yimi bahalkan la yidhaahdo covid nineteen ku saameyn culus buu ku yeeshay saameyntaasi waxay keentay in qalabkii ama wixii wax lagu soo qaadayay sida kontaynarada oo kale qiimahooda uu kordho oo la kala waayo maadaama badxida lagu jiray muddo dhowr sannadood ah taas waxay keentay in ganacsatadii waaweyneed ee somalilan ee bulmatel badeecadaha aasaasiga ama daruuriyaadka keenaysay dalku uu wixii lagaga soo keenayay kontaynarku qiimo sare lagaga soo kareeyo taasna waxay keentay in badeecadihii ay halgan keeniyaan saaraan laakiin marka shidaalka mooyaane somalilan kama jirto badeecadihii kale aasaasiga ahaa ee quuto daruuriyaadka maanta la cunayay sida briiskii baastadii iyo daqiiqdii oo kale wax weyni kuma kordhin haddaba waa maxay qorshaha xukuumadda somalilan ee ku aadan wax ka qabashada sixir bararka ay bulshadu ka qaylinayso madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil isaylici ayaan weydiiyey halka ay xukuumaddu u hayso wax ka qabashada sixir bararka horta sixir bararku dee waa wax innaga naga awood wax awood naga badan oo caalamka socda adduunyadii waa idinka arkayo waxa ugu daran ee waxa wax qaaligeliyay waa weelkii wax lagu soo qaadayo weelkii shalay wixii lagu- boqolkiiba laba boqol baa fuulay ama ugu saddex laabay konteynerkii saddex kun lagu soo qaadayay saddex kun ee dee doolar waxay u qaybsamaysa inta in alaabta ku jirtaa loo yaa- iyo qiimuhu ku fadhiyay maantana sagaal kun buu tagay shidaalkii kadaalig dee caalam- kor buu u socdaayo sidii sanadii dhowtay labaatankii iyo uu ahaa ma aha iminkana meel yaroo kastoo adduunyada kale iska dhacaana waxay ku dabkay kusii qabanaysaa imika waa maanta dee adduunyadii maanta quwaddii ugu weyneeda bariga ee ruushka iyo dalkii jaarkiisa ahaya iyo- iyo- iyo- iyo khamiisda laga bilaabmay taa qudheeda durba waxay dabka kusii shidaynay dee shidaali holba qaaligaroobaan Eh, sidaa lala socdana ukraine waa wadanada xagga wax soo saarka qamadira ugu heers ugu- ugu badan beritoola qamadigaas markuusaa dee isku taago dagaal ju- eh, dalkii dagaal ka dhaco dee waxay saamayn doontaa daqiiqada saamayn doontaa marka dunidii waxaa laga baqayaa in raashin yaraan ay dhacdo eh waxa inagu inaga reer somaliland oo kaydna lahayn dhaqaalo buuran oo eh, meel loo yaalana jirin walaa xalkeeda horta ilaahay maan rajayn soo maaha in qorshe laga yeesho deetame waxa iska waxa jira dhaqankiis dhaqankeena hadduu noqday dadaanan hadal u ka shaqeyn haddaan noqonay oo waxa dee aan shaqo iyo u diyaarhayn hadal waa la wadaa un ilaa intaan garanayno in eh, in beer la beerto in wax la beero in wax ina kii lacagta haystana dhulkii lacag uma quurayo kii kale ee wax yar hayst be- beerta yar lahaana kama shaqeyn dalka kenya ayaa kasako qiimo kororka ku yimid shiidaalka waxaa laga dareemay inuu korokac ku yimi qalabka dhismaha iyo ganacsiyada kale sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o wda ee nairobi yaasiin ciise wardheere maxamed axmed faarax oo sanay loo yaqaano oo birta iyo qalabka kale ee dhismaha ka ganacsada saamaynta uu ku yeeshay dagaalka eh, ukraine iyo u dhexeeya ruushku iyo badeecadihii laga keeni jiray ayaa v o da waxa uga warramay sanay waxaanu yidhi
bismillahi raxmaan iraxiim Eh, waa soo dhowow walaalkay waa sax waxaa kor u kacay dhammaan eh, waxyaabaha eh, ukraine ka imaan jiray waxaana ka mid a birta qiimaha birta aad u sara kacay markii la fiiriyo qiimo aad u badan maalmaha soo socdana waxaa la rajaynayaa inuu aad u sii kici doono Eh, sida aan ka warqabo waxaa ka mid a eh, waxyaabaha ukraine laga keenay saliidda waxaa ka mid ah een, waxa laga sameeya burka oo dhan ayadana waxaa la rajaynaya inay aad u kici doonaan marka waxay soo waxaa dagaalkan wuxuu soo kordhi doonaa saameyn dhaqaale oo aad aad u xoogan oo la dareemi doono muddada soo socota haddana la dareemay maxamed axmed faaraxow een, haddii dagaalku sii socdo geeska africa gaar ahaan eh, waddamadan hadda aynu joogno muxuu eh, saamayn intee leegu ku yeelan karaa Eh, saameyn oo mugla ayuu ku yeelan karaa sbeshali qaybta hadda aan ka warqabo birta maanta eh, suuqa eh, nairobi waxay ka maraysaa birtu eh, kun boqol iyo siddeetan dollar een, tanki marka aad iyo aad ayuu ayuu- ayuu u sara kacday waxaa ku darsatay lacag boqol dollar ka badan xaggee marka eh, laga heli karaa haddii dagaalkaas uu sii dheeraado ilan baahidii waa jirtaa Een, waddamo kale oo soo saara way jiraan laakiin waxaa meesha ka maqnaan doono roolka ay ayagu lahaayeen taasna waxay saamayn ku samayn kartaa inuu qiimaha kor u kaco sicir bararka ama qiimo kororka ku yimid shiidaalku kuma koobna oo keliya wadamada ku yaala qaaradda afrika balse waa mid ay kala mid yihiin wadamada ku yaala yurub iyo waqooyiga amerika brofeser xuseen warsame oo ku xeel dheer culumta dhaqaalaha dunida islamarkaana barakaa jaamacad ku taala dalka kanada ayaa iiga warramay saamaynta qiimo kororka shiidaalka iyo tamarta ee guud ahaan dunida gaar ahaana dalalka maraykanka iyo kanada sahraay waa runtaa oo sicir bararku aad iyo aad buu uga kacay adduunkao dhan buu ka kacay haddii si aan bal isku soo koobo maraykanka iyo kanada labadaba aad buu u kacay oo maraykanka hore bishii janaayo toddoba dhibic shan boqolkiiba ayuu ka sarreeyey janaayadii laba kun iyo labaatan iyo kowdii ayuu ka sarreeyey oo aad buu u kacay kanadana ma dhaanto oo in yar baan ka hoosenaa shan dhibic hal ayuu iyagana uu kacay meelaha uu ka imanayana runtii waa meelihii ugu daraa dadka ee quto daruurigii weeyaan oo cuntadoo kale boqolkiiba toddoba ayay kacday dhinaca maraykanka iyo dhinaca kanadana kanada waxoogaa eh, lix dhibic shan ayay iyadana kacday oo magaranaysaa wax badan ma dhaanto laakiin ta ugu daran ee sii keena waa ti- waa shidaalka weeyaan ama tamarta xataa electri uu ku jiro magaranaysa leyrkii uu ku jiraan oo boqolkiiba labaatan iyo toddoba kacay dhinaca maraykanka gaar ahaan gaaska isaga magaranaysaa ee baabuurta iyo waxaa la geliya boqolkiiba afartan ayuuba kacayba waxaa sii la guryaha la, la galo iyagana afar dhibic laba ayay kaceen iyagu aad uma sii badna laakiin waa kaceen kiradoodii iyo magaranaysa iibsigoogaba waxaase la yaab leh baabuurtii duugahayee la kala iibsanayey oo kuwa aan cusbayn ayaa waxay kor u kaceen boqolkiiba afartan iyo kow ayay kor u kaceen sababta waxaan markaa keenaysaa ee uu sidaa ugu sii kacayaa waxa weeye sideedaba sicir bararku wuxuu ku yimaadaa lacag badan oo eriyanaysa bocsharo yar ayuu ku yimaadaa wuxuu kaluu ku sii yimaadaa alaabihii cayrnaa sida saliiddii magaranaysaa waxyaalihii kale laga sameynayay haddii ay qiimahoodu kor u kaco dee dabcan wixii la warshadeeyeyna kor buu aad u kacayaa tase ugu daran ee soomaaliya oo kaliya dadka ayaa inay saamayso aan filayaa waxa weeye dadka ayaa la qabsada sicir bararka oo yidhaahda shalay intii u ahaa wixii aad ku iibisay waxaagii kollay qiimuhu uu kacay ka yara badi maanta qof waliba markaa wuxuu iibinayayba sidaa uga badiyaa haddaba ma jirtaa tallaabo ay dowladuhu qaadi karaan oo wax lagaga qaban karo sicir bararka waa kan mar kale brofeser xuseen axmed warsame bangiyada dhexe ayaa u qaabilsan arrimahaas sicir bararka oo cadowga koowaad ay la dagaalamaan marka waxay sameeyaan bangiyadu marka uu qiimuhu aada u kaco waxay kordhiyaan dulsaarka ayay kordhiyaan ay bangiyadu daynta saarayaan oo masalan maraykanka oo kale iminka dulsaarka bangiga dhexe uu saaro lacagaha ay bangiyada caadiga ka amaahdaan aad buu hooseeyey oo eber dhibic shan buu ahaa wuu kordhin doonaa oo laba bilo laba wiig ka bacdi annaga laftiga iyagu canada aad buu hooseeyey oo eber dhibic laba shan boqolkiiba ayuu ahaa waxaan hadda shalay gaarsiinay eber dhibic shan oo kii maraykanka ayaan la sinay bilaha soo socdana waan kusii kordhin doonaa haddii ilaha yidhaahdo overdhas wadamada shareecada isticmaala ee muslimka oo shareecada isticmaala iyagu dulsaar ma isticmaalaan marka bangiyada ay maamulaan oo shan boqol oo bangi ayaa dee magaranaysaa ama adduunko dhan ama xataa maraykanka qaar ku yaalaan ayaa shareecada isticmaala kuwaasi marka iyagu waxay isticmaalaan waxa la yidhahdo qaybsi macaash marka waxay kordhinayaan qaybtii iyagu ay ka qaadanayeen waxay odhanayaan aniga waxaad isiin doontaa macaashka marka la sameeyo boqolkiiba labaatan baad siinaysaa waa ka badinaya intii hore si dadku anay markaa uga maagaan oo anay u qaadanin lacag mashruuciyo anay ugu qaadanin ayay samayn doonaan iyaguna haddii ilaaha yidhaahdo oo taas ayaa lagu dadaalayaa guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkani waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo